wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctores maryama maxamed xuseen ayaa maanta degmada waaberi ee gobolka banaadir ka daafurtay barnaamijka dardargelinta dadaalada ciribtirka cudurka dabaysha inta uu socdo wejiga koowaad ee ololahan waxaa talaal la gaarsii doonaa ilaa tiro dhan laba milyan iyo bar oo caruur ah kuwaasi oo ku nool deegaanada ilaa iyo kow iyo toban gobol oo dalka gudihiisa kala duwan sida uu xusay agaasimaha waaxda qoyska ee wasaaradda caafimaadka mustafa cawil jaamac wasaaradda caafimaadku ayadoo ka duulaysa qorshaheeda ah in la cirib tiro cudurka dabaysha lana dardargeliyo waxaa la doonayaa in ololahan tallaalka in lagu gaadho ugu yaraan laba milyan iyo badh oo caruur ah oo ku nool bartamaha iyo koonfurta soomaaliya wasaaradda caafimaadku iyadoo kaashanaysa hay-adaha caalamiga ah waxa ay diyaarisay dhammaan howlwadeennadii bixin lahaa tallaalka wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctores maryame maxamed xuseen ayaa sheegtay in ay ku dadaali doonaan sidii dalka looga ciribtiri lahaa cudurka dabaysha waxaan aada iyo aada maanta ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo dhammaystirka ciribtirka dabaysha oo maanta daahfurkeeda uu yahay ayna nasiib u yeelatay degmada waaberi farxad weynna waxay ii tahay inaan goobjoog u ahaa maalintii maxay ahayd la bilaabayey boly education shabeellada dhexe degmadiisa jowhar ay ahayd maalin ilaahay ogyaha xaalkeeda oo aada u adkayd waddankayna aan dowlad ka jirin anoo ku hadlayo magaca wasaaradda caafimaadka waxaan idiin ballan qaada inaad noqon doontiin haliyey hadduu ilaahay yidhaahdo ciribtiray sidii cudurka furuqa muxuu ahaa boolyadana u ciribtiray